gaadiidleyda isticmaala wadada udhexeysa matabaan iyo beledweyne ayaa soo dhaweeyay qaadista isbaarooyinka isbaarooyinkan ayaa waxaa qaaday ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay wadooyinkan dhibaata ku qaban jirnay annagii dalkau dhalanna markaa teena sooba galno hiilaanba markaa soo galno oo dalalkaas kale aan ka imaanno welwelaa kow nooga sii maxaa lagugu samayn doonaa qaabkaa ku mari doontaa dhibaato weyna waddada ku qaban jirnay dhowrkan beri waa la nifisay ummaddii naftaa ku soo noqotay dadkii rajay yeesheen kor allah ka dhiga kuwaas kor allah ka dhiga ciidanka saaka baabuur badanaa soo gashay waa saxarla dhibaata kama jirto qaar waa la rugahayaa qaar waa gudbeen raashinkaa warabnaa inuu hadda ka bacdii wixii ah oo noo raqiiso wax isbaara la yidhahdo ma jiro meesha waa nabadgelyo ilaa shalay maantii waa si caadi waa loo marayay wax isbaara ama yaraata ma jirto guryahan isbaarooyinkaana dhibi jiray macatarweynta waa laga deli jiray laakiin hadda shalay maanta waxba isbaara laguma arkin waa caadi
ta magacaygu waxaa weeye een, caamir ayaale maxamed een, mas-uulka gaadiidkanaan ahay een, darawaliinta marka waagii hore isbaaradu aad bay u taallay meeshan haddana alxamdulilaah dowladdii baa naga soo gaadhay iyo nisa marka wax isbaara oo meeshan yaalaa ma jiraan wax wax weyn baa u dhexeeya walaal dhibaatadii ka jiri jirtay iyo isbaaradii gaariga marka hore halkaa ceelgaal ka soo dhaqaaqa afar saac shan saac buu soo socon jiray beledweynuhu soo socon jiray haddana labaatan daqiiquu soo soconaya marka farqi weyn baa u dhexeeya mid walba lacagtay doontay iska sheegan jirta waxbana isumay jirinoo wax wax yar in in yaroo waxaan taaka ahayn bay isu jireen dee dhibaato badan baa ka jirtay haddana alxamdulilah dee waxaa u dhexeeya shalay iyo maanta farqi weyn baa u dhexeeya isbaarooyinka waa la qaaday maantana waa aragtaa dee waa la qaaday indhahaaga kugu macallina ciidamada qarankaan u mahad celinaynaa
aniga walaalla magacayga waxaa la yidhaha daahir maxamed cawaale naanaasteydina waa daahir dayax inaadan macana fakriga u dhexeeya waxyaalaha u dhexeeya shalay maantay wax ay dadku ay ka qarsu yihiin maahan dadku ay- dadweynuhu ay ka qarsu yihiin maahan Eh, shalay jidkan wixii ka jiray wax muslimnimo iyo bulu'aadinimo lagu tilmaami kara maahayn dhibaatooyin fara badan oon la soo kuubi karinaa ka jiray maxamed cabdulaahi sambaloolshe taliyaha niso waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol waa mahadsan yahay iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo waxa- iyo waxa la- wax alaala waxa bahda dowladda oo meesha jooga dhan waa mahadsan yihiin wax weynoo la taaba karay qabteen magaalooyinka matabaan iyo beledweyne ayaa waxaa yiilay isbaarooyin tirabeel ah kuwaasi oo sababay in maciishada sare u kacdo